kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan toddobaadkan ku qaadaadhigaynaa xaaladda waxbarashada waddanka soomaaliya iyadoo wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare soomaaliya hadda waddo dardargelin xoogan oo ay ku doonayso inay ku tayayso wasaaradda waxbarashada iyo waxbarashada guud ahaan waddanka soomaaliya waxaa ugu qorshaysan sidii waxbarashada soomaaliya loo tayan lahaa maxayse tahay yoolka ay wasaaraddu higsanayso ee dhinaca waxbarashada waxaa barnaamijka su-aalahaas iyo kuwo kaleba dhegaystayaasha khadadka taleefanada su-aalo uga jawaabi doona wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaaliga ee soomaaliya cabdiqaadir cabdi xaashi cabdiqaadir cabdi xaashi isagoo jooga magaalada muqdisho ayaana khadka telefoonka kula xidhiiray waxaana marka ugu horraysa aan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo halka ay wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaaliga ee soomaaliya waxmarsiinayso hadda waxaana uu ku warceliyey waxyar baan joognay maarata wasaaradda anuu joogay intaan joognay runtii waxaan ka shaqeynay waxyaalo badan oo qaarkood socdeen oo aan horay u wadnay runtii oon maaragtay dardargelinay qaarna anagoo aan bilownay waxyaalaha maaragtay socday oo runtii aan dardargelinay waxaa kamid ahaa dhamaystirkii imtixaankii shahaadiga ahaa oo maaragtay si fiican loogu soo gabagaboobay haddana ardadii kasoo baxday imtixaankaas ay qaarkood in badan oo kamida hadda aan u diray kuwii u dambeeyey aan u diray mixnooyin daraasi ah dalka gudihiisa jaamacadaha ay galeen qaarna ay banaanada wadamada deeqaha waxbarashada siiya qaarkood ee hadda aadeen kuwii u dambeeyey ay aadayaan aan idhaahdee warqadahoodii la qaaday insha allah aan rajeynaynana in isbuuca soo socdaa ilaa iyo dhexdiisa ama dhamaadkiisa ay wadamada deeqaha nasiya qaarkood ay adaan qaara china iyo maaragtay lagu qoray iga horeeyana way baxeen oo bisha august bay baxeen waxaa kaloo maaragtay waxyaalaha hadda anagoo aanu bilownay dib habeyn aan ku sameyno tacliinta sare ayaanu bilownay oo runtii noola socota aan rajeynaynaa in inta aan xafiiska joogno aan horay maaragta u wadno oo nidaaminta iyo tayeynta iyo kala saaridda waxaa hadda lagu sheego jaamacadaha oo tiradii ka batay oo aada tirada uga batay maaragtay qofba hadda maantay wuxuu ii sheegayay maaragtay in qof qofkaas walaashi ay laba sano ku dhamaysatay jaamacad uga dhamaysatay bachelor degree iyo master degree nin baa ii sheegay walaashayga u yidhi waa laba sano iyo bar gudahood jaamacad bilowday bachelar qaatay haddana master qaatay marka wax iska jaamacada ku sheegahana waa jiraan jaamacado fiicanna waa jiraan kala saaridoodii baana aada ugu mashquulsannahay waxaanan rajeynaynaa inaan meel fiican arrintaas intaan sanad ku dhammaana aan gaarsiino taasna initiative annaga aan bilownay weeye waxaa kaloo jira waxaan horey u qaaday aniga intaan wasaaradda runtii waxyaalaha aan aada u fiiriyay waxaa kamid ahaa dalka shaqa abuuristii private sectorka xoog ma leh yani ama hantida gaarka laha loo lahaa ma aha xoog badanna ma leh mana u qaabaysneyn markii hore oo ma aha wadamada raasamaaliga adduunka say u shaqeeyaan innaga kaljarkeenu maaha dowlad ishtiraakiyaho shuuciyaho maxaan ku rahdaa hantiwadaagaho iyadu shaqada bixisooba wadanka jiri jidhay marka ma u qaabaysna private sectorka inuu noqdo private sector qofku dadka waxbarta shaqaalaysiiya qofka u badan baa family business oo caruurtiisa iyo walaalihiisa wax noocaasa siiya marka si maadaama aanay jirin shaqo ardada dugsiyada sare kasoo baxaysa private sectorki ay ka helayaan ama maxaankaa suuqa horta ay ka helayaan wadanka gudihiisa jaamacadaha ku jirana ay yar yihiin waxaana istusay in ardada loo raadiyo waxbarasho banaanka looga raadiyo oo wixii jiray wax badan lagu soo daro sidaa awgeed waxaan tegay dhowr meelood baan tegay oo aan weydiiyey maaragtay inay naga taageeraan waxbarashada sare inay ardadeena siiyaan waxbarasho heer jaamacadeeda wadamadaas runtii qaarna waxay ahaan qaarno traditional maxaan ku raha donors hor dhinaca waxbarashada wax naga siin jiray oo kuwii horay sida suudaan oo kale oo ilaa wadanku intuu burburay sanad walba siinaysay ardo deeqa waxbarasho dalka meel kastoo kamidana siinaysay maxaan ku rahaa gobol kasta iyo deegaan kastoo dal kamida siinaysay iyo hadda matalan tunis oo kale aan tegay oo aan maaragtay kusoo heshiinay inay sanadkan soo socday wix ka bilowda ay deeq waxbarasho fiicanna siiyaan oo maarata ardo badan noo qaadaan wadamo kale oo aan wadahadal kula jiro oo inaan tago qaarkood dhawaan ay u badan tahayna way jiraan oo aan itifaaqiyaad ama m o u memorandum of understanding la yeelan doono si ay noo siiyaan scholarships badan noo siiyaan marka wadamadaas waxaan ka raadinayna in maadaama ardaydii shaqaana ku haysa markay dugsiga sare kasoo baxaan dalka gudihiisa jaamacadihii dalkuna aysan ama tayadii la rabay wada lahayn oo qaadi karin ama aysan maaragtay ku fillaynba hadday hadda inta diyaarka ah oo dhan ay kuraasta ay hayaan oo dhan la buuxiyo baa waxaan xooga saaray in aanu usoo weydiino manxooyin daraasi ah dalka aan saaxiibka nahay guul fiican baana islahay waad kasoo gaadheen madaxa waata waxaa jirta waxaad ka dhawaajisay ardada jaamacadaha kasoo baxa qaarkood ama iskuulaadka soomaaliya ku yaala qaarkood aysan tayo wanaagsan lahayn oo tayadii looga baahnaa ay aysan meesha ku jirin marka sanad walbana waxaan aragnaa in kumanaan dad ku dhow arday ah ay hal jaamacad oo kale kasoo baxaan oo kasoo qalanjibiyaan arrimahaasi waxyaabaha idinkaga qorshaysan iyo sida loo tayaynayo iyo sida ay wasaaraddu haddii ay jirto wax uga degsan bal sharaxaada dad naga siiso
waa mahadsantaha su-aal fiican weeye horta marka hore intaan su-aasha ka jawaabin jamaal haddaad fureysiiso inta dhegeystayaasha kale waxaan rabaa inaan ku daro yani hadda masalan si guud baan uga hadlay waxaan ka shaqeynayna laakiin dalka suudaan oo kale masana hadda maandhow jaan tagay waxaa jirta suudaan waxayna siin jirtay waxbarasho darajada hoosaha jaamacadda bachelor degree waxa layidhahdo ama baclarioska oo maaragtay runtii meelo badana laakiin ay u badnaayeen aada ugu badnaayeen waxyaalaha la yidhahdo social scienceska ama culumul ijtimaaciya aad wadamada wadanka gudihiisana aada looga dhigo runtiina marka la fiiriyo meelaha qaarkood ka sokow aan nafac aada u weyn lahayn dhisida wadamada masalan waxaa markaa weydiistay inay saddex arrimood baan weydiistay saddexda arrimoodna heshiis sharci ah oo ayo twenty nineteen laba kun iyo sagaal iyo tobanka lagu shaqeyn doono oo labada dalba maarata ay ku khasbayiin fulintiisa ayaan soo kala saxamay heshiiskaas wuxuu qorayaa saddexda arrimood aan ka codsaday dooda in loo fuliyo waxay kala yihiin in marka u horeysa digriga masterka iyo digriga doctoraga la yihahdo ama doctorateka nala siiyo ardada maxooyinka loogu labo in numberka ardada nala siinayo uu ku qoondaysnaado hadda masalan sanadka waxayna siiyeen boqol iyo soddon arday iyo conton technical schoolska training schools ama farsamada gacanta waxa la yidhaha marka in numberka ayna siinayaan oo jaamacadahooda noo golayaa ay noqoto mid ku salaysan baahida ardadeeda u qabto waxbarashada aysan noqon mid ayagu ay soo gooyaan masalan haddii hadda shan boqol oo arday aan u baahanahay inayna siiyaan baan ku ballan oo heshiis aan ku kala saxanay si sharci ah marka waajibku ah dowladooda inay fuliso annagana maaragtay haddii baahideedu keento inaan qadamino taas dhan waa labo ta saddexaad oo aada muhiimka waa waxaan maaragtay ka codsaday ayna iga yeeleen in maadooyinka runtii cilmiga ah sida diga waxaa la yidhahda ama medicineca maaragtay farmaciga farmacologyga ama cilmiga samaynta daawooyinka maxaan ku idhaahdaa engineeringka ama handisada loo yaqaano iyo wixii lamid ah zaraacada ama maaragtay agricultureka waxa la yidhahda beeraha cilmiga beeraha cilmiga daawada xoolaha veterinary scienceska waxaa ina loo badiyo oo ay noqdaan waxaana soo gelayaa wax hadhowdii dalkii uu ku dhismi karo dadku markay bartaan saddexdaas arrimoodba maaragtay way naga yeeleen waxaan kusoo sa kusoo kala saxan heshiis labada dal udhexeeya oo laba wasaaradooda oo maaragtay labada dal ay kala saxiideen marka su-aasha kaloo aan soo weydiisay oo aada muhiimka waa waxa weeye xaqiiqadii nasiib xumo weeye marka jaamacaduhu ay noqdaan dukaamada macdaarada alaabta lagu gadoo kale oo maaragtay lagu soo layska maaragtay laysaga soo buuxinayo wax walba wuxuu rabixi noqoto faa'iido u noqoto wax kaloo danahoo laga leeyaha aanay jirin dhib baa u imaanaysa ardayga wax baranayana runtii dhibaata uga imaanaysa sababta waxaa la bari maayo oo anig ku sheegayo arday baa walaalkiis baa walaalkeeda maanta ii sheegay gabaa walaalkeed wuxuu igu yiri dhibaatee meesha ka taagan laba sano ee barbaa ilaa iyo bachelor ayaa master lagu qaatay waxa weeye waa iska been iyo qofkaas dhibaatee kasoo gaaraysa waxaa la siinayo inuusan kuna shaqaysan karin hadhowna xona maarata tarayn ma garan karo xumada uga imaanaysa jaamacadda iyo dalkaba ma garanayo ilaan qofkaas hadhow shahaad u qaadanaya wadankan uula tegi karaa dad mutacalimiin oo maaragtay soo tadribiye waxbartay buu dhexgelayaa oo ama p h d la dalbanaya ama wax kala dalbanaya waa ku qubuulkii inuu helaa dhici karto ilaan shahaado darajooyin waaweyn lagu qoray buu haystaa laakiin hadhowdii ma waxba ma baran karayo marka waxaa inaan kala saarno oo si fiican u kala saarno waa naga go-an haddii alla idmo waxaan rajeynayaa inaan arrintaas wax ka qaban doono intaan sanadku dhamaan waa tahay waad mahadsan tahay dadka teleefanada ayaan mar kale isku dayayaa bal inaan fursad siiyo ee dhegeyste kusoo dhawo barnaamijka meena maqlaysaa si wanaagsan magaca waa maxamed sheekh muqdisho wasiirkan waxaan rabaa inaan loo su-aal weydiiyo marka hore waa salaamaya wasiirka iyo adigaba su-aasha koowaad waxay tahay gaala wasiir waxaan ognahay xarumihii waxbarashada ee dalka uu lahaa khaasatan kuwa ku yaala caasimada in gacanta loo geliyo hay-ada barayfada oo ardayga ka qaada lacago dabcan uusan awoodi karin iyadoo wixii isagoo goobtaas inay tahay goob uu xaquuq ku leeyahay loona baahnaa in uu helo waxbarasho bilaash uu ka helo sababta midaasay ku dhacday iyo adiga intaa ka og tahay in xarumihii waxbarashada si barayfada dadka loo siiyey even haddii taasa dalkaas ugu gudbaa su-aasha labaadaan raba inaan weydiiyo waxay tahay dabcan wasaaradda waxbarashada waxay soo kordhisay in shahaadada dugsiga sare ee ardayga qofkii laga qaado lacag soddon dollar horey waxaa ogeyn dalladaha ay soddon kale ka qaadaan marka soo laftirkeeda looma arki karo wasaarad ama dawlad qarash qarashdoon ee aan raadinaynin yacni masaaliixda ummadda ama jiilka soo koraya mar haddii wixii lixdan dollar ee mareyso oo soddon dollarna dawladdii ay tiri wasaaradda waa in waxbarashada ku bixiyaan shahaadada ku bixiyaan soddonna ay dalladii ka rabto marka taasna laba su-aal aan weydiin laha wasiirkan waa tahay wasiirkan hordhegaya aad baad mahadsantahay maxamed waa mahadsan tahay waa maxamed sheekh aad baa loo saalado aada muhiima weye haddii alla kuuraya tan u dambaysaan ku bilaabayaa su-aasha runtii shahaadada lacag badan waaya lixdan dollar arday soomaaliyeed oo aan ognahay dhaqaalaha cawaa-isha ama familiska ay kasoo jeedaan dadku reerarka yani qoysaska ay kasoo jeedaan kasoo jeedaan dadka soomaalidu boqol kiiba sagaal iyo sagaashan waa ku adagtaa lacagta noocaas lacag aniga angooyana maa lacag iga horreysa weye mana qabo inay lacag saxa tahay lacag sustainable inay tahay oo la wadi karo inay tahayna ma aaminsana runtii waxaan doonaynaa in haddii alla idmo sanadka dambe aanu jidayno in daladuguna ilmaha maxaan ku raa lacag aada uga yar intaa ka qaadaan wasaaradduna lacag intaa ka yar ka qaadaan shahaadada qiimaheedu labada dhinacba markii la isku daro inuusan ka badan hal hal soddon inuusan ka badan baan ka shaqaynayna haddii alla idmo hataa soddonka badan laakiin wixii oo dhan hal mar lama jari karo laakiin inaan meelaha ku celcelinaan insha allah ku dadaalaynaa tan labaad oo hantida qaranka iyo ah waxbarashada gaarka iyo waxaasna waxbaa ka jira iskooladii runtii markii dowladdii dhexe dalku burburtay dad baa qabtay dadkii qabtay qaar wanaagsan oo runtii maslaxadii guud kaga shaqeeyeen waa jiraan oo dadaalayay qaar dana gaarahoo iyagu ay raacanayeen u haystana waa jiraan maxaan ku yidhaahdaa waa la isku dhex jiraa kala safayn iyo kolley horta mar walba iskuol kasta oo dowladda soomaaliya lahayd oo canshuur bixiyaha lacagtiisa lagu dhisay mar kasta waa dowladda gacanteeda kusoo noqonaya waktigu waktigu waktigu markuu markuu raba ha noqdo laakiin kala horeynta iyo sida maaragtay loo tartiibinayo waxay ku xoraanaysaa iskuulladu siay u kala dadaal badan yihiin siay u kala fiican yihiin siay ardada waxu baraan darajooyin been ahoo sagaatan sagaashan ahoo been aho marka imtixaanka dowladda la galo afartan iyo labaatan la keenaya lama rabo waxaa la rabaa iskuulla si fiican ardada waxu baraa oo macalinka uu ardayga waxbaraya ka cilmiroon yahay markaas haddii alla ku ron yahay iskuullada wanaagsan dib baan udhigaynaa iskuullada aan ardada wax lagu barin baan soo horumarinaynaa laakiin iskuulladoo dhammaantood gacanta dowladda kusoo noqon doonaan insha allahu tacaala waana mahadsan yahay maxamed sheekh sidoo kale waad mahadsan tahay wasiir waana kaaga mahad celinaynaa sida waxaan aad uga jawaabtay su-aalaha ay dhegeystayaashu qabaan khadadka teleefanada ayaan weli fursad siinaynaa dhegeyste kale ayaa khadka ku jira dhegeysta mayna maqashaa magacaaga deegaankaad joogtid ku bilow kadibna su-aasha aad weydiinayso wasiirka bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa xamde waxaan kasoo hadlayaa deeganka daarasalaam katirsan gobolka maroodijeer su-aal baan rabaa inaan weydiiyo wasiir cabdilqaadir oo ah wasiirka waxbarashada soomaaliya su-aasha weydiinaya waxa weeyaan dhalinyarada kasoo baxday jaamacadaha iyo iskuulada dalka ee shito shahaadooyinkoogii maxaa loogu horumariyaa dhalinyarada dibadda ka timaada oo iyaga shaqooyin loo sii waayaa oo loogu casa waxbarashadooda dalka waa tahay inaan dalka ku dhaqanayno ka fiicnaynta dibadda horumarin waad mahadsan tahay xamda wasiirkan hordhigeynaa su-aashaas
su-aasha horta laba qaab baan uga jawaabayaa mid waxa weeye principally ama ama mabdiyan ma qa ma qabo aniga in laga horumariyo ardada gudaha ka timid ardada banaanka timid waxaan qabnaa in tayada ardayga la fiiriyo taasna waxay ku xirantaa kulle heedaha wax shaqada qoranaya wasaaradda waxbarashada iyado shaqada ma qordho wasaaradda waxbarashada iyada waxay mas-uul ka tahay soo bixinta ardada gaar ahaan kuwa wadanka gudihiisa wax ku baranaya laakiin markay shaqada noqoto hadba hay-addii shaqada qoranaysaa mid gaara loo leeyahay iyo mid guudmase miday noqotaba waa runtii mas-uuliyadda cadaalad falka leh iyo in ay cadaalad u samaysa ardada waxa maarata soo batay laakiin su-aasha xamsa waxay ku xiran tahay ilaa xad ku xiran tahay su-aashii hore aan uga hadlayo jaamacadaha marka jaamacadihii dalku isku dhex jiraan oo waxaan jaamacad u qalmin oo dugsi hoose u qalmin ay jaamacad ahaan shahaadooyin ku bixinayso oo aysan ardadii waxbarayn oo wax mas-uuliyada iska saarayn oo maxaanku yidhaahdaa ardaygii jaamacadaas kasoo baxay uu udhigmo arday dugsi hoose ka baxay hadda qofka raba inuu arday waxbartay oo wax usoo siyaadiyo oo shaqadiisa ama business hadday tahay oo kala shaqeeyo ama hadday shaqo dawladeed tahay xafiiskii uu hanan karo qofkaasi ma qoranayo qof iska baaba'san marka jaamacadihii dalkuna isku mid maaha jaamacado dalku waxaa ku yaalla fiican baa ku yaalla runtii oo arday kasoo baxda ay aada ku baranaya u garanayaan dalka maaragtay meelo badan oo kamid a ku yaalla jaamacadaha marka waan ku baaqaynaa in wixii wax qoranaya ama heedo gaar ha noqdeen ama anagu xukuumad ahaanba waxa weeye taas runtii inaan dhiirigelino waan qabnaa waan aaminsanahay waana waxa mas-uuliyaadkayga aweliga ahay kamid tahay inaan ardada jaamacadihii waddanka soo baxay dhiirigelino laakiin waxaan ugu baaqaynaa in runtii ardayda dalka jaamacadaha kasoo baxay gaar ahaan jaamacadaha la yaqaano oo inay jaamacado fiican yihiin la yaqaano in la siiyo tixgelin aada u sarreysa in la siiyo oo ka sarreysa xataa kuwa banaanada ka imaanaya kuwa banaanada ka imaanaya dhammaantoodna madooda yimaadaan inta badanna way noqon doonaan oo runtii inta badan way noqon doonaan oo maaragta wadamada ay ka yimaadeen bay ku noqon doonaan marka in la dhiirigeliyo ardada joogta dalka joogta waa wax waajib wey laakiin xamse waxaad ogaataa jaamacaduhu isku mid maaha dadka wax qorayaan ama dawlad ha noqoto ama ha noqoto private sector ha noqoto waxay doonayaan dad markii mushaar la siiyo waxtarkeedii leh oo meeshii laga qortay wax kusoo siyaadanaya waad mahadsantahay waad mahadsan tahay wasiir xamda waan u mahad celinaynaa xiriirkeena la soo samaysay iyo su-aasha ay barnaamijka uga qayb qaadatay khadadka telefoonada ayaan weli fursadihii siinaynaa dhegeysto kale ayaa khadka ku jira oo aan jeclahay inaan markaan fursad siiyo waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakatu magacaga deegaanka joogto walaal adigoo ku bilaabaya kadibna su-aasha aad qabtid wasiirka weydiinaysa mal aniga wasiirka aadbaa salaamaya cabdulahi cumar ala wakiilkada beraga ku sugnaa waakay aye su-aasha aad weydiinayso wasiirka cabdullahi wasiirka madaxweyne markii labada kulan aad baan umahadnaya waxaan rabaa inaan weydiin laba su-aal waaye labada su-aal aan weydiinaya waxaa yihin waxa weye mida koowaad madaxweyne wasiir maadaama de waxa weye waktiga iska dhamaaday wasaaradaadu maxay intay bulshada ama dadka ama dalka kaga tegeysa waxqadar ninka waxaas wasaaradda qaadanta midda labaada waxay tahay waxa weeyaan in dalka laga helo ama ururta aynu mataqaana haadooyinka dugsada dhexe iyo kuwa dugsada sare iyo kuwa jaamacadahooda haddaa waktiga gaadis ka yahay oo waxa weeya wasaaradda waktiga ilaaday in ay noqdaan kuwa mideysan wasaaradda intaysa ka tegin beedaha xafiiska qorshadooda ugu jiraa labada sar baan weydiin sirdaada umaasan ee kaga mahadinaya waaka waa tahay sidoo kale ku mahad celinayna wasiirka si fiican maasha allah cabdullahi aad buu umahadsan yahay runtii waxa weeye annaga waxaan ka shaqeynaynaa in waxbarashada loo sameeyo nidaam waddanku wuxuu qaatay nidaamka federaalka ah nidaamka federaalkana sidii loo qeybsan lahaa mas-uuliyaadka dawladuhu u qeybsan lahayan weli lagama gaarin heshiisyo dambe lagama gaarin nihaaya macnaha dhamaystiran lagama gaarin waxbarashadu wadamada federaalka qaata tan sare hadda wadanka suudaan baan hadda ka yimid aniga oo federaal ah aanan iskuma duruufo dhownahay runtii wax badan baan kasoo faa'iidaystay laakiin arrintaas waxay u baahan tahay annaga inaanu xiwaar xiwaar gelino oo wadahadal gelino waxbarashada sare ama maaragtay tacliinta sare dowladda dowladda dhexaa maamusha siyaasada guud ee waxbarashada dalka oo dhan dowladda dhexaa maamusha laakiin laakiin dugsiyada sare iyo shahaadadooda waxaa maamula maamulada federaalka ah shahaadada dugsiga dhexe iyo tan hoosena waxaa maamulaha gobolada ka hooseeya walaayaadka waxay yidhahdaan ama maamul maamul gobolada ama dowlad gobolada hadda anaga maarata dowladaha ka tirsan dowladda federaalka gobolladooda hoose baa maamulaha dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose annaga markan soomaaliya haddaan nahay xaqiiqdii waxaan ognahay dalku waa burburay tayadu ma taallo meelahaas ma taallo tayada waxqabadku meelahaas ma wada jiro dalkao dhanna waxaa la rabaa siyaasad uniforma inay ku shaqayso oo wada midaysan oo isku maaragta wada socota marka in la miisaano federaaleynta waxbarashada dalka oo oo waajib ah oo dalka dal federaalaya in la federaaleyo loo dhaweeyo dadka maaragta waxbarashadii iyo maamulkeedii iyo in aysan burburin tayadii waxbarashadu inta saa laga shaqeynaya waayo dalka iskuma miisaana waxaa la rabaa in la isku miisaamo meel walba isku mar la wada qaado maaragtay siyaasad la qaato dalkao dhan u shaqeyn kadhah wixii hal mar la wada qaadayo imtixaankii hal mar heer qalan loo qaadayo hal mar la wada qaado wixii maamuladu qaadayaana lahuba in maalin walba leeyahay tayadii wax ku qaadi lahaa oo aan ardada maamulkaa joogta aysan ka liidan oo ka mustawo liidan duruuf ayagu aanay lahayn iyo sabab ayagoo aysan lahayn uga liidan maamulada kale oo federaal ka tirsan oo maaragtay ka horumarsanaan karaa kuwa marka in la isla labadiiba labadaa la miisaamo arrimood horta waa mas-uuliyadda siyaasad dejinta siyaasadda waxbarashada dalka waxaanan aaminsanahay inaysan ahaan doonin wax hadda ku dhamaan kara teramkan markaan realistically si waaqice u hadallo teramkan hadda annaga aan joogno wax ku dhamaan kara maaha laakiin waxaa loo baahan yahay doorashada kadib haddii aan leedno inaan isugu soo noqono haynta siyaasadda waxbarasha waxbarashada dalka iyo sida loo maareynayo haddii aan la yidhaahdo laakiin su-aalo wanaagsan weye isagaa ku celceliyay cabdullaahi waktigu inuu gabaabis yahay marka waa inuu nala garto in annaga labteegu arrimahaas waaweyn ay wakti u baahan yihiin iyo wada hadal iyo in maamulada dalka la tago oo iyaguna yimaadaan maaragtay caasimadda wasaaradda dhexe la wada hadlo maaragtay wixii iyaga ay danaynayaan oo la wanaagsan iyo wixii maaragtay maamulka kale la wanaagsan iyo wixii wadanka maamulkeeda la wanaagsan in la isku miisaamo markaasna maslaxaddii dalku kasoo baxdo oo dowladda dhexe markaas siyaasad guud oo lagu maamulo ta tayeenta waxbarashada dalka halkaa laga soo saaro fulinteediina maamulada ay yeeshaan haddii alla aad iyo aad baad umahadsan tahay wasiir cabdiqaadir cabdi xaashi wakhtigaagii aad barnaamijkaaga nagala qayb qaadateen oo kaaga mahad celinayna gunaanadka barnaamijka ayaanu markaan soo gaarnay mucalimiinta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ka joogaan dalka oo dhegeysanaya oo mutadawiciinta ah oo maaragtay ku shaqeeya haddii ilaahay ku reeyahay dabcan oo ku shaqeeya bisha oktoobar shanteeda waa maalinta macalinka adduunka waxaan maaragtay leeyahay mutadawacnimadiina iyo dadaalkii maxaan ku raraa sacrificekii nabada dulqaata wadanku waa ka fiicnaan doonaa sida hadda uu yahay insha allahu tacaala mustaqbalkuna waa ka fiicnaan doonaa waktiga tegey dadka guud soomaalidana meel kastoo la joogo waxaan ugu maaragtay baaqayaa inay waxbarashada waa waxa kaliya ummadda isu keeni kara waa waxa maaragtay dhalinyarada u jahayn kara maskax caafimaad qabta inay yeeshaan walaalnimada iyo soomaalinimada soo celin kara marka macali waxbarashada iyo macalinkaba in meel kastoo la joogo ahmiyad gaara la siiyo maamulada iyo waxaan ka maaragtay runtii ku aada ugu dhiirigelinaya kana codsanaya in miisaaniyadaha wasaaradda waxbarashada wasaaradda waxbarasha la siinayo laga horumareeyo meel walba oo kale waad mahadsan tahay mar kale ku mahad celinanayo sida aad barnaamijkaaga noola qayb qaadatay jamaal aad oo mahadsantaha adiga dhegeystayaashabaad baan salaamaya aada kaasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaaliga ee soomaaliya cabdiqaadir cabdixaashi oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha maanta martiin noogu ahaa waxaan u mahad celinaynaa wasiirka iyo dhegeystayaashii khadadka telefoonada barnaamijka uga qayb qaatay barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan intaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan kaga tegaynaa dhammaantio isku duuban nabadgelyo